تعريفه علم المعاني أصول وقواعد يعرف بها كيفية مطابقة الكلام لمقتضى الحال بحيث يكون وفق بحيث يكون وفق الغرض الذي سيق له cilmigii macaaniga ahaa ayuu doonayaa sheekhu inuu sharax inooga bixiyo ama inoo sharxo inoo cadcadeeyo macaaniga taqriirkaaga hoose ayaa sharxaya isagu tacriifuhu wa mawduucuhu wa faa'iidatuhu wa waadicuhu wa istimdaaduhu wa ismuhu waxaasuu tirinaya waxaa jira culimmadu waxay yidhaahdeen mabaadi baa jirta bay yidhaahdeen fanni kastaba loo tiriyo mabaadidaa toban bay ka dhigaan mabaadida kolkay ka hadlayaan waxay yidhahdeen ina mabaadi kula fannin cashara alxaddu waalmawduucu huma hamara wanisbat wafadluhu waalwaadicu walismu listimdaadu xukmu shaaricu mashaa'ilu waalbacdu bilbacdi iktafaa waman dara aljamiica xaaza sharafa toban arrimood baa muhima cilmi kaste oo la bilaabayo intaadan guda gudagelin inaad ogaatid iminka intaa hore muqadimun bay iska ahayd aan soo maraynay laakiin iminkaynu balaaqadii bilaabayna insha allahu tacaala haddaba toban arrimood baa muhim ah nin kasta oo fani bilaabayo inuu ogaado faniga ka ogaado intuuna bilaabanin tobanka arrimood waa ka sheekhu xagga dambe yidhi masaa'ilun walbacdu bilbacdi iktafaa culimada bedhkood barh bay ku kaaftoomeen laakiin wamandara aljamiica xaaza sharafa ninka dhammaanba isagu wada kooba ee xifdiya sharaf oo dhan buu dhakada ka qabtay buu ku leeyahay sheekhenini haddaba tobankii wuxuu ka wuxuu ka qoray raqamkaa labada iminka bogga inoogu qoran saddexda iyo afarta iyo shanta lix buu qoray adigu lix tallaabo ayuu inoo qoray kow horta waa magacii fanigu uu lahaa waad garanaysaa oo fanigan iminka aynu bilaabayno cilmulmacaani baa la yidhaahdaa qaybtan balaaqada ka tirsan aynu bilaabayno cilmulmacaani baa magaceega la yidhaahdaa laba tacriifkeegii macaaniyow maxaa tahay isagaa ka hadlaya intuu raqam kow ka dhigtay ayuu yidhi tacriifuhu tacriifkiisu tacriifuhu tacriifkiisa ayaynu ka hadlaynaa waa cunwaanoo kale cilmulmacaani cilmulmacaanigu usuulun waa usuul iyo wa qawaacidun waa qawaacid yucrafu bihaa lagu garanayo kayfiyatu mudaabaqati alkalaam kalaamku mudaabaqada uu mudaabaqaynayo keefiyadiisa limuqtada alxaali muqtadaalxaalka uu mutaabiqaynayo bixaytu si oo yakuunu uu u ahaado wifqa algaradi qaradka mid waafaqaya alladii qaradkii siiqa lahu loo kaxeeyey ama loo soo waday bal hadda hadalkaa eega ma u fiirsa macnaha markuu macaaniga tilmaamayey wuxuu yidhi macaanigu wuxuu noqonayaa horta waa usuul iyo qawaacid buu yidhi usuul iyo qawaacid waa isku macno laakiin mutaraadif bay ka dhigan yihin waa isku macnuun asal iyo qaacido waa isku shay qurhown usuul waa jamcu aslin qawaacidna waa jamcu qaacida weeyaan maxaa asal ah maxaa se qaacide ah waa isku macno baynu nidhi asalka iyo qaacidada waxaa kaloo jira qaanuun oo isna la macno ah haddaad qaanuun maqasho labadanunbuu la macno yahay waxaa kaloo jira daabit oo isna la macno ah haddaba afartaa erey waxba kuma kala duwano haddaad asal aragto ama aad qaanuun aragto ama aad qaacida aragto ama aad daabid aragto waa isku wada macnown afartuba maxaa asal la yidhaahdaa ama maxaa qaacide la yidhaahdaa waxa weeyaan waa isku macnaynu nidhi xagga luqada asalku man banaa calayhi shay-u baa la yidhaahdaa waxa shaygu uu ku dul dhisan yahay ayaa asal loo yaqaanaa wuxuu shaygu ku dul dhisan yahay iminka masaajidkeenani asalkiisu waa seeska hoose uu ku dul dhisan yahay adiga asalkaagu waa intanaad ku taagan tahay lugahanaad ku taagan tahay baa asal kuu noqonaya wax kastaaba asal buu leeyahay kolka asalku waa man banaa calayhi shay geedka asalkiisu waa guntiisa hoose geedku gunta hoosuu ku taagan yahay kaasaa asal noqonaya qaacidaduna waa noocaa un waa waxaa asalkee lagu fadhiyo weeyaan waxaa jiroo isweydiin inooga baahan haddaba inaynu isweydiinno waxaa inooga baahan garanay asalkii iyo qaacidadiiba isdilaax ahaan maxaa la yidhaha oo sheekhu iminka muxuu asalkan uga jeedaa asalka waxaa lagu tilmaamaa kuliyun yutacarafu bihaa axkaamu juz-iyaati mawduuciha asalku waa kuliyun kuliyiga maxaa looga jeedaa waxaa kuliyiga looga jeedaa kuliyi kolka la idlaaqayo kuliyigu waa shayga waxyaw badani ay soo hoos galaan magaca markaad ku hadasho macno badani ay hoostiisa imanayaan baa kuliyi la yidhaha tusaaluhu waa maxay haddii iminka aad tidhaahdo tusaale ahaan masjiduraxma haddaad tidhaahdo maxaa hoos imanaya masjiduraxma dee masaajid qurun baa hoos imanaya hargeysa masaajideeda ma masjiduraxma la wada yidhaah lama wada yidhaah masaajid qura un baa loo yaqaanaa kaasi kuliyi maaha haddaba haddii moxamed aan idhaahdo dee anigunbaad isoo eegeysiin moxamed kuliyi maaha magacyadan kale gaargaarkii kuliyi maaha kuliyigu waa nin oo kale nin ama rajul oo kale iminka rajul kolkaan idhaahdo miyaynu kala leenahay rajul kuma odhanaya anunbaa rajul inta kalena rajul maaha kolkaas rajul oo kale ayuu kuliyigu yahay rajul kuliyigu waa magaca markaad ku hadasho waxyaw badani ay soo hoos galaan haddaba la soco oo asalku waxa weeyaan ama qaacidada waxa loo yaqaanaa waa kuliyi waa shay wax badani ay soo hoosgelayaan qaacidadu waa shay wax badani ay soo hoosgelayaan ama asalkuba yucrafu bihaa waxa iyada lagu gartaa qaacidada waxaad ku baranaysaa kayfiyatu mutaabaqati alkalaam kolkaa waxaynu nidhi qaacidadu waa kuliyun baynu nidhi kuliyi yutacarafu bihaa waxaana lagu fahmaa kuliyiga axkaamu juz-iyaati mawduuciha mawduuceega mawduuc iyo maxmuul baa kala jira mawduuceega juz-iyaadka uu leeyahay ayaad ku fahmaysaa waxaan u malaynayaa inaydaan mawduuca fahmin mawduuca iyo juz-iyaadka labadaas a idiin laban fahankooga mawduucu waxaa jira wax mawduuc loo yaqaan baa jira mawduuca waxaa loo yaqaanaa waa maxay waa mubtadaha ama faacilka ayaa mawduuc la yidhaahdaa oo waxaa mawduuc u yaqaana nimankan iisoo sheeg manaatiqada ayaa mawduuc ku magacaaba kolkaa mawduucu waa musnadun ilayhi idhahayo kale halkan balaaqada musnadun ilayhiga maanta aynu sharxiisa gaadhaynaaye mawduuc iyo musnadun ilayhi waa isku macno haddaba qaacido kastaaba mawduuc bay leedahay ama mubtade ama faacil ama naa'ibu faacil waxaasaa qaacido kasta ku jira haddaba hadday mubtade leedahay tusaale ahaan mubtadaheegaa ma arkaysaa yutacarafu biha axkaamu juz-iyaati mawduuciha mawduuca oo mubtadaha ah juz-iyaadka uu yeelanayo mubtadaha ayaa juz-iyaad yeelanaya juz-iyaadku waa ereyo tiro badan oo soo hoosgelaya ereyadaa tirada badan baa juz-iyaad mid kasta waa juz-iyi baa la yidhaahdaa juz-iyigiisaasi xukumka uu qaadanayo ayaa qaacidada lagu bartaa tusaaleaad ku fahmiya bal hadeeg mid qaacido yaqaana ma idinku jira hal qaacidaa nin xifdisani ma jira qaacidadu tafsiir bay noqon kartaa xadiis bay noqon kartaa fiqhi bay noqon kartaa naxway noqon kartaa balaaqay noqon kartaa sarfi nin hal qaacidaa xifdisani ma jira wax kaste qaacidadaasi ha noqotee eeg hadda tusaalaan soo qaadanaynaa naxwaha aada u jilicsan baan u malaynaya alfaacilu marfuuc alfaacilu marfuuc sow sax maaha ereyga alfaacilu marfuucihi waa qaacida sababtu waa maxay horta waa kuliyi kuliyiga maxaynu nidhi wax badaan baa soo hosgelaya soo mahayn dee alfaacilu marfuuc inuu kuliyi yahay waxaa daliilu ah ma faacil gaaraa la sheegay mise boqol faacil baa jaaa m moxamedkaasi waa faacil qaala caliyun caligaasi waa faacil qaala allaahu allah waa faacil kolkaa miyn faacil badan soo hosgelaynin alfaacilu marfuuc kolkaan idhaa kolka waa kuliyi haddaba alfaacilu marfuucun mubtadaheegu waa kee alfaacilu marfuucun ma mubtadaheegu sow faacil maaha mubtadahaasi muuna juz-iyaad lahayn erey faacilo oo luqada ku jira inama xusuusan tahay dee tabat yadaa abi lahabin kolka la yidhaha yadaa mayna faacil ahayn yadaa mayna fa ama qaala allaahu allah muuna faacil ahayn allaahugaasi waa juz-iyi dee faacilkii ka tirsan waa qayb yar oo faacilka ka mid a haddaad qaala caliyun tidha caligaasi waa faaciloo waa mid waa juz-iyi faacilkii guud ka tirsan haddaba mubtadaha oo alfaacil ah juz-iyaadkiisa cali ah kolka qaala qaala caliyun aynu leenahay juz-iyiga cali ah xukumkiisaynu baranaynaa oo maxay ah xukumkaasi rafco ah markaad alfaacilu marfuucun tidhaahdo alfaacilu marfuucun waxay ku tusinaysaa qaacidada mubtadihiisa oo alfaacil ah juz-iyaadka uu leeyahay oo qaala caliyun caligaas ah xukumka uu qaadanayo oo damo ah soo saa maaha arrimika ma fahamteen baan umalaynaysiin ya inaad fahamteen baan umalayn iminka kolka qaala caliyun caligaasi waa maxay waa faacil haddaba waa marfuuc qaabkuu kuu tusinayo ma garanaysaa inuu caligaasi marfuuc yahay qaabkuu kuu tusinayo ma fahmaysaa haddaad tidhaahdo alfaacilu marfuucun saw musallam maaha qaacidadaasi faacil kastaaba waa maxay alfaacilu marfuuc sow sax maaha waxaynu odhanaynaa uun kolkaynu halkaa marayno qaala caliyun baad aragtay caliyun faacilun cali waa maxay baynu nidhi faacil wa kullu faacilin marfuucun faacil kastaana waa maxay facaliyun marfuucun cali haddaba waa maxay kolkaynu cali faacil ka dhignay faacil oo dhanna marfuuc inuu yahay aynu isla qirnay dee calimuna muxuu noqonaya xukunkiisu waa maxay haddaba qaacidadu waa nooca hadda tusaalan ku siinaya af soomaaligaaga ah tusaalan ku siinaya waxaa tidhi ninka duhurkii markay cadeedu kulushahay maad aragtay bartamaha markay cadeedu marayso ninka dariiqaa maraa ee xaggaa suuqa u kacaa waa nin jaa doonanayo muqayil ah eg ninka duhurkii cadeed kulaylka baxaa waa nin muqayila baa tidhi eg qaacidadaasi beenna way noqon kartaa musallamna way musallamna way noqon kartaa inagu muhim iminka waxaan doonaynaa qaacidun baan doonaynaa xataa qaacidadu been bay noqon kartaa oo qaacidada beenta ah waan dhisi karnaa iminka qaacido been ah oo qaacidana ah hadda kolkaa nin kasta oo duhurkii dee dadku way yar seexdaan soo maaha nin kasta oo duhurkii soo baxaaba waa muqayil baynu nidhi oo suuqaa maraa oo jaad buu ti doonanayaa qaacidadaasi waynu isla ogolaanay oo magaalaaba tagtay dee noocaa un dhaqanku yahay nin kastoo suuqaa u baxaaba waa muqayil duhurkii waayahay qaacidada soo musallamka maynaan dhigin waxaynu nidhi ninkaa muuse la yidhaahdaa duhurkiibuu soo baxaa un baan idhi muuse duhurkiibuu soo baxaa nin kastoo duhurkii soo baxaana waa muqayil ar muuse muxuu noqonaya kolkaa ya muuse muqayil buu noqonaya kolkaa maa min qaacida eeg haddii qaacido sharxeega aad u baahan tahay tafsiirka in lagugu sharxo weeyaan naxwaha in lagugu sharxo weey fanni kastood gasha dee qaacid ka kooban yahi qaacidadiisa waa inaad sharxdo sharxeega waa inaad hesho weeyaan waana isku wada mid un qaacidada sharxeegu been iyo runna way noqon karaan oo labada way ka koobnaan karaan iminka waxaad tidhi tusaale ahaan nin kastoo daymo daymooda waa tuug ya nin kastoo da qaacidada ka samaynay nin kasta oo daymo daymo badaniba daymo badaniba waa tuug baynu nidhi haddaynu qaacidadaa musallam ka dhigno nin kastoo daymo badaniba waa tuug baynu nidhi soo ma arkaysid nin kastoo daymo badani waa tuug dee saa un baad u yar eegto waxaad tidhi un ninkii cumar la odhan jiray uu daymo badan yahay nin kastoo daymo badanina tuug buu ahaa cumar waa maxay qaacidadii noqonaysaa qaacido kastoo la sameeyaaba waa nooca haddaba iminka waxaan umalaynaya inaad fahmaysid qaacidada qaacidada iminka toos inaad ufahmaysid baan umalaynaya qaacidada haddaba fanigeenan maxaa kamid a waxa kamid a munkir kaste waxa waajib ah in loo tawkiidiyo kalaamka waa qaacido munkir kaste he waxa waajib ah in loo tawkiidiyo kalaamka ninkan haddaba muuse waa munkir haye muxuu maxaa waajiba haddaba in muuse kalaamka loo tawkiidiyo kolka waad dareemaysaa qaacidadu waa noocaa un sarfigaad ka soo qaadan kartaa naxwaad ka soo qaadan kartaa balaaqadaad ka soo qaadan kartaa tafsiirkaad ka soo qaadan kartaa kullu aayati nazalat fi lkufaar tajuru bidayliha calaa cusaati almu'miniin waa qaacida waa musallam sow maaha waa tafsiirkii hadda kullu aaya waa aayad kaste oo nazalat fi lkufaar gaalada ka hadlaysa ama kusoo degtay tajuru bidayliha waxay faraqa ku jiidanaysaa calaa cusaati almu'miniin ninka caasiga ana fartu way ku gudan tahay baa lagu yidhi maad aragtaa haddaba aayad baad soo qaadanaysaa juz-iyi ah waxaad odhanaysaa aayaddaasi nazalat fi lkufaar eeg welibana gaaladiiba dee waxay kusoo degtay baad tacyiiminaysaa waxay ka hadlaysaa aayaddaasi kaafiriinta qaybta ee kaylka nusqaamisa qolada kaylka kolkay ummadda waxu miisayaan nusqaamiya ama waxu duuduube yidhaahda qaata inta wax kuu duuduubaan ku yidhahda waxaas waxaa muuqdun buu lamid yahay hoo waa timirta aynan imika miisanayn oo kale waa ramadaan baynu ku jirnaay waxaa laga yaabaa inuu tuxumato tudhima tu dhimatay intuu soo wada laablaabo inuu taa wanaagsan garab dhigo uu yidhahda tan anaa sii diyaariye hoo weylu lilmutafifiin soo ma arkayno dee waxaynu odhanaynaa aayaddaa weylu lilmutafifiinihi waxay ku soo degtay nimankaa kaylka baksiyaya ee kaafiriinta ah ninkii hebel la odhan jirayna kaylku baksiya de aayaddii baa ka hadlaysa un bay noqonaysaa aayaddaad soo gelaysaa un bay noqonaysaa hebelow weylu lilmutafifiin dadkay ka hadlaysaaba waa hebelkan aynu garanayno ee kiilka baksiyaya kolkaa qaacidada nooc fanni kastood joogtid waa inaad ku tadbiiqin kartid weeyaan qaacidada waxaynu nidhi waa kuliyun yutacarafu biha axkaamu juz-iyaati mawduuciha waad fahantaan umalaynaya cilmu lmacaani cilmiga cilmulmacaaniga la yidhaahdaa usuulun waa usuul iyo wa qawaacidu iyo qawaacid yucrafu bihaa waxaa lagu garanayaa usuushaa iyo qawaacidda kayfiyatu mudaabaqati alkalaam kalaamku mudaabaqaynta uu mudaabaqaynayo kayfiyadeeda limuqtada alxaali xaalka muqtadihiisa soo xaalka shalay maynaan soo sharxin saw muqtadaha shalay maynaan soo sharxin saw mutaabaqada shalay maynaan soo sharxin saddexdaa macnaba waad garanaysiin kayfiyatu mutaabaqati alkalaam mal al- mar alla marka uu kalaamku mutaabaqaynayo limuqtada alxaal xaalku waxa uu dalbayo ee muqtadihiisa ah qaabkaad ku garanaysa wey baxaytu si oo yakuunu uu u ahaado kalaamku wifqa alqaradi qaradka mid waafaqaya aladii qaradkii siiqa lahu loo kaxeeyey qaradkii loo kaxeeyey mid waafaqaya uu u noqdo oo tusaale ahaan waxaa jira adi iyo cumar waa laba ninoo saaxiib ah waxaad isla taqaaniin nin baad is aduu nin waxbaad isla ogeynin arrin baad isla ogeynin waa mukhaatabkaagii cumre ma garanaysaa arrin baad isla ogtihiin arrinkii marka aad ka hadlaysid soo arrinkaasi islama ogidin isla ogidaa aad isla ogtihiin waa xaal muqtadaha uu kaa dalbayaana waa maxay arrinkaad isla ogeydeen kolkaad ka warramaysid inaad macrifayso ood macrifo ka dhigto muqtadiina waa macrifo ka dhigidda weeyaan kalaamkii haddaad soo aroorisid isagoo macrifo ana waa mutaabaqadii soo saa maahayn saynu shalay soo baranay halkaa tacriifkii buu ka hadlay cilmu lmacaani cilmiga macaanigu usuulun waa usuul iyo qaw- wa qawaacidu qawaacid yucrafu bihaa lagu garanayo kayfiyatu mutaabaqati alkalaam kalaamka mutaabaqada uu mutaabaqaynayo kayfiyadiisa limuqtada alxaali muqtada alxaalka bixaytu si oo yakuunu uu u ahaado wifqa alqaradi qaradka mid waafaqaya aladii qaradkoo siiqa lahu loo kaxeeyey wa mawduucuhu mawduuciisu allafdu alcarabi lafdiga carabiga ah weeyaan mawduucu waxa uu ka mid yahay soo maahayn ina mabaadi kula fanin cashara alxaddu waalmawduucu mawduuc waa faniga halka loo dejiyey weeyaan iminka tafsiirka waxaa loo dejiyey in kitaabka qur'aankaa sharxiisa iyo macaanidiisa lagu barto sow maaha waynu garanaynaa balaaqada maxaa loo dejiyey balaaqadu maxay ka hadashaa wa mawduucuhu waxaa loo dejiyey cilmulmacaanigu allafdu alcarabiyu lafdiga carabiga ah weeyaan afcarbeedka ayaa loo dejiyey oo afcarbeedka ayaa lagaga hadlayaa isaga iyo macnaha uu keenayo afkii carabigana dee qur'aankiiyaa soo hoosgelaya iyo xadiiskiiba way soo hoosgelayaan iyo adabkiiba wuu soo hoosgelayaa wa mawduucuhu halka loo dejiyeyna allafdu alcarabiyu lafdiga carabiga ah weeyaan oo lafdiga carabiga ah mem- ka mebnigu iyo ka mucrabkaabuu kala caddaynaya macaanigu waa maya halkaa looma dejinin mebnigii iyo mucrabka ayaa loo dejiyey naxwaha loo dejiyey ka muctalka iyo ka saxiixa miyuu kala caddaynaya waa maya oo ayaa loo dejiyey kaana sarfigaa loo dejiyey haddaa muxuu caddaynaya makuliyi iyo juz-iyiguu kala caddaynaya lafdiga wa- macno badan wata sida rajul oo kale iyo lafdiga caliya oo kale ee macno keliya wata ma kuwaasaa lagaga hadlayaa waa maya kaana mantiq baa loo dejiyey haddaa maxaa loo dejiyey lafdiga carabigaasee loogu dejiyey waa min xaysu ifaadatuhu xagga faa'iideyntiisa ayaa looga dejiyey almacaaniya macaanida uu faa'iideynayo athawaaniya ee lablabaad macaanida labaad faa'iideynta uu faa'iideynayo ayaa looga dejiyey lafdiga allatii macaanida thawaanida ahoo hiya iyadu alaqraadu aqraada ah ujeeddada ah almaqsuudatu loo qastayo lilmutakalimi mutakalimka looga qastayo min jacli lkalaami kalaamka ka dhigidiisana looga qastayo mushtamilan mid wata uu yahay calaa tilka lataa'ifi lataa'ifta iyo walkhusuusiyaati khusuusiyaadka allatii khusuusiyaadka oo bihaa iyada sababteed yutaabiqu uu ku mutaabaqaynayo muqtada alxaali muqtada alxaalka khusuusiyaadka uu muqtadalxaalka ku mutaabaqaynayo taas ayaa hadda loogu dejiye la soco buu ku leeyahay waa khusuusiyaadkii muqtadalxaalka uu ku mutaabaqaynayay waxaa haddaba tacriifka isweydiinisna u baahan almacaani hawaani macaanida hawaanida ah macaanida tarkiibku laba macnuu leeyahay macaani awaliyaad baa la yidhaahdaa oo waa macno awal ah macnana waa macno haaniah oo hawaani baa la yidhaahdaa haddaba balaaqadu macaanigu wuxuu ka hadlayaa macaanida hawaanida ah macaanida awaliyaadka ah waxaa iska garanaya xataa dadka caamilada iska garanaysa haddaad tidhaa ina caliyun ina caliyan qaa'imun haddaad tidhaa ina caliyan qaa'imun macnaha awelka amaad garanaysaa ayaa ina caliyan qaa'imun ku jira macnaha awelkiihi waa qiyaamu cali inuu cali taagan yahay weeyaan kaa nin kastaaba uu garanaya ina caliyan qaa'imun kolkaa tidhaa in macnaha awelkiihi ca- taagnida cali ay tahay nin kastaaba uu garanaya macnaha hawaanida ah ee fanigeenani ka hadlayaana waa maxay waa rajul inkaar nin meesha le cali ma taagno ayaa la beeninaya hadalkiisa ina caliyan laqaa'imun kolkaynu nidhaa muuna meesha inkaar ku jirin laba tawkiid baynu keennay inkaar baa ku jira dee inkaarkaasi wuxuu daliilu yahay ama uu ku tusinayaa sida aad garanayso nin munkir inuu meesha yaallo la diidayo oo hadalkiisii la burinayo munkir hadalkiisii la burinayaa meesha yaalla ina caliyan laqaa'imun marka aynu leenahay macnaha sawaanidiihi ina caliyan laqaa'imun waa beenintaa aan beeninayno ninka munkirka ah inuu minkir munkir meesha yaallana dee innada iyo laamka ayaa daliilu ah waynu arki doonnaa insha allah taasuu ka hadlo wuxuu yidhi wa mawduucuhu halka loo dejiyey allafdu lafdiga weeyaan alcarabiyu carabiga ah min xaysu ifaadatuhu xagga faa'iideyntiisa almacaaniya macaanida uu faa'iideynayo macaanida athawaaniya ee labaad allatii taasoo hiya iyadu alaqhraadu aqhraadda ah almaqsuudatu ee loo qastayo lilmutakalimi mutakalimka looga qastayo min jacli lkalaami kalaamka kadhigidiisana looga qastayo mushtamilan mid sita calaa tilka lataa'ifi lataa'ifta iyo lkhusuusiyaati khusuusiyaadka allatii taasoo bihaa bisababihaa sababteed yudaabiqu uu ku mutaabiqaynayo muqtada alxaal oo iminka inkaarkan dee radulinkaarkaa sababteed buu ku mutaabiqeeyey nin munkira haddaad la hadlaysid oo tawkiid keeni weydid miyuu hadalkaagii mutaabiqeeyey muqtadaalxaalkii balaaqo muu yeelanaya may ma yeelanaya balaaqo munkir baabaad la hadlaysaan hadalkii haddaad u tawkiidin weydid ina mabaadi kula fanin cashara alxaddu walmawduucu uma samara samara samaradu waa faa'iidada faa'iidada ama midhaha fanigu uu leeyahay waa maxay horta fanigan macaanigaa faa'iidada uu leeyahay waa alkhuluudu fi ljanna baynu odhan karnaa inaad jannada ku waartid weeyaan fani kastaaba shay buu ku dhexal siiyaaye macaaniganood sidii lagaaga baahnaa u baratay wuxuu ku dhexal siinayaa inaad noqoto litakuuna min ahli ljanna inaad ahluljannaha ka mid noqoto weeyaan sababtuna waa maxay ilaahay kitaab qur'aana buu inoo soo dejiyey subxaanahu wa tacaala wuxuuna inagu waajibiyey kitaabkaasi wuxuu sheegaya inaynu qaadanaynu raacno taasuu ilaahay inagu waajibiyey inagana rabaa haddaba kitaabka qur'aanka ah macaani badan buu ilaahay inoogu sheegay inuu kitaabkaasi inoo xambaarsan yahu inoo wado oo fahanna lagu leeyahay macaanidiisii lagaa rabay inaad fahanto ma fahmaysid haddaadan ahlu balaaqo ahayn ninkii ahlu balaaqaa fahmaya dee ninba intuu kitaabkaa qur'aanka ah ka fahmo ama fahamkiisu uu la eg yahay ayuu rumayntiisuna noqonaysaa fahankiisii diinta islaamka intaad ka qaadato ama ad fahankaagu uu ka taagan yahay ayuu iimaaniyaadkaagii iyo umuurtaadii ayay noqonaysaa kolkaa inaad si fiican u fahantid ilaahay waxa uu ummaddiisa ka ku waajibinayo ay weeyaan faa'iidada uu ku gaadhsiinaya wa faa'idatuhu faa'iidadiisu alwuquufu isdultaag weeyaan calaa icjaazi alqur'aani qur'aanka mucjisnimadiisa la isdultaago qur'aankii alkariimi ee kariimka ahaa min jihati maa kii jihadiisana laiska dultaago khasahu laahu ilaahay uu ku gaar yeelay bihi isaga oo min jawdati sabki xagga dhalaalka jawdada ee aadka u sarreeyo ah iyo wa xusni lwasfi si- wasfiga aadka u quruxda badan iyo wa baraacati tarkiibi wa baraacati taraakiibi taraakiibta wax loo dhigaaba ayna jirin iyo wa ludfi liijaaz iijaazkan latiifka ah iyo wama shtamala calayhi waxa kale uu sito oo min suhuulati tarkiibi tarkiibka sahlan ah wa jazaalati kelimaatihi kelmadaha sarreeyo ah wa cuduubati alfaadihi alfaadda wada macmacaan ah wa salaamatihaa haddana badbaadideeda ah ilaa gayri daalika ida ceebe ka badbaaday ilaa gayri daalika iyo waxa aynu sheegnay waxaan ahayn oo min maxaasinihi quruxdiisa ah allatii maxaasintaasoo aqcadat fadhiisisay alcaraba carab fadhiisisay can munaahadatihi inay qur'aanka isku taagaan oo wax lamida ay keenaan ay ka fadhiisisay waxaalad ay wareertay cuquuluhum carabtay caqligoogii amaama fasaaxatihi fasaaxadiisa hortiisa iyo wa balaaqatihi balaaqadiisa horteeda horta midi waa taas oo balaaqada ija- ijaaz alqur'aan baad ka dhexlaysaa qur'aanka iyo mucjizinimadiisa waxaa jira waxaad ii sheegtaa ninka aadamaha kolka lasoo qaato balaaqadiisa lo- loola yaa badan yahay ee ugu balaaqo badnaa ama kalaamkiisa la wada qirayo bal udamada dib ugu noqo ninka laisla wada yaqaano ee lagu tilmaamo inuu yahay udabada madaxdooda waa kuma waa imralqays saw maaha saw imralqays oo ninkii jaahiliga ahaa ee maaha oo xataa heer waxay gaadhsiiyeen culimada bedhkood ay yidhaahdiin gabayganuu lahaa isaguba ma samayneyn awooddiisaba kuma samayneyne jimbaa nasti ku samayn jiray bay yidhahdeen waayo riwaayaad baa la sheegay ah inay inan yaroo qaawanaysa soo hortaagi jirtay ay odhan jirtay maaday garanaysaa maya kolkuu yidhahdun bay odhan jirtay taad beydkaa ku sheegtay baan ahay maaday garanaysaa maya taad ka warrami jirtay cunisyadaad sheegi jirtayba yay ahayd bay odhan jireen culimada bedhkood baa noocaa warramaa kolkaa nafti inuu ahaa jinka xaggiisa ka ahaaday ay ragga bedhkood ku tilmaamaan ninkaasi waxa weeyaan dee basharkan kolka laga hadlayo nin cajiiba buu ahaa runtii udabada kolka la tilmaamayo nin balaaqadiisa aad iyo aad loola yaabay buu ahaa haddana kolkaynu balaaqadiisaa qur'aanka ag dhigno bal beydkay ummaddu la yaabtay maad garanaysiin beydkay culimmadu la yaabeen ma xusuusan tahay beydkay culimmadu la yaabeen waxa weeye qifaan nabki min dikraa xabiibin wa manzilin bisiqdi li waa bayna daxuuli faxawmalin ama bayna dakhuuli faxawmalin haddaad kha akridid iyo haddaad ha- xe akridaba waa isku mid eh qifaan nabki bal hadda intaa yaree qifaan nabki balaaqadaa waa lala yaabee ma og tahay ninkaa balaaqa badnidiisa qur'aankaynu agdhigaynaa bal hadda eeg gebi balaaqadiisii si ay ku dambayso kolka dambe ninkaasi wuxuu yidhi qifaa war bal istaaga nabki aynu oyne lidikra xabiibin xabiib aan aan jeclaa xusuustii aynu la oyno iyo wamansilin meeluu deganaaba war bal halkaa aynu la oyne istaaga buu yidhi waxaa lala yaabay qifaan nabkii baa lala yaabay ereygan waayo ereygan kolkuu tilmaamayey culimmadu dee way isku khilaafaane rag badan baa qaba ahdeliyiinta waa ree yamaneed weeyaan waxay qabaan aabihii inuu gabayaa ahaa waa dee ninkii libaaxa ahaa inkastuu dulmi baa lagu tilmaamaay waa la dilay kolkii dambe qabiilkii uu xukumi jiray baa dulmigii kolkay u adkaysan waayeen bay kusoo boodeen oo kurkay ka jareen imrawlqayskan aabihii caruurnimuu ku eriyey wuu iska eriyey kolkuu weynaaday imrawlqaysu dee silic ku soo korayna aabbihii baa la dilay oo aabbahay baan usoo aarayaa buu odhan jiray wuxuu yidhi aabbahay intaan yaraana ima wanaajinin oo wuu i eriyey markaan weynaadayna dhiiggiisii buu ii xambaariyey oo ka aan wareegayo aabbahay baan u aarayaa bunan hayo buu odhan jiray kolka imrawlqays aabihii baa gabaya ahaayo malaha laba nin buu dhiibo iga soo dilay buu yidhi soo gawraca buu yidhi ninkan dhexda kolkay wadaan ayuu dee gabayga bilaabo wixii qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin qifaa nabki qifaa warba labadii nin u istaaga nabki aynu oyni eh ereygaa qifaa nabki wuxuu ku soo ururiyey ninkaasi waxa igu dhacday musiibo aniga iska daaye cidda kale ogaataa intay in cidda kale ogaataa ay ila barooranayso haddaba niiman yahu istaaga taagnidaa kumaba hadli karaye anna an istaago an ooye iyo ooye buu yidhi cid kastoo maqashaa way ooyeysaaye hadalkii intaa la egaa muxuu kusoo ururiyey qifaa nabka kolkaa waxa weeyaan waqafa wastawqaf wa bakaa wastabkaa bay yidhaahdeen intuu istaagay ayuu haddana ila joogsada yidhi intuu ooyey ilmadii ka soo booday ayuu yidhi idinkuna ilmeeye aan idin arkee kolka eeg waa balaaqa cajiiba ninkii waxay yidhahdeen bashar maba taariikhda lama arag bay yidhahdeen nin la balaaqo ee ninkan aynu celino sidii baa lagu celiyey sanadka nooca iminkaan beytka u sharxay waa culimada berhkood baa qabta laakiin anuu noocaa nooc ka duwan baan ictimaadaa noocan ma ictimaado sharaxa iminkaan idin siiyey ma ictimaado bal haddaba beytkaa kolkaynu kitaabka qur'aanka iyo balaaqadiisa ag dhigno bal hadda aynu eegno beytkii ceebo badan baa ka buuxa kolkaynu qur'aanka eegayno iyo xaqiiqdii dhabta ahayd ceebo badan baa ka buuxa beytkii kow qifaa nabki min dikraa xabiibin wa manzilin bisibti lawaa bayna daxooli faxawmali aynu oyna buu yidhi saw maaha sababtii loo ooyayey waa maxay bal hadda sababta loo ooyayo sheeg waa lidikraa xabiibin saw maaha ninaad jeceshahay haddaad xusuusato waad qoslaysaa saw maaha mise waad ooyeysaa waad qoslaysaa cidda ku ag taaganna ma inay ooyaan baad ka dalbi mise inay kuu gargaaraan ee intay gaadhi ku saaraan ad ninkii xabiibkaagii u tegtid baad ka dalbaysa waad ka codsanaysaa ooyintu maxay kuu qaban ya nin balaaqo lahiba ku hadli maayo lidikra xabiibine ya haddaynu nidhaahno waa nin wuxuu jecel yahay dee waxay ahayd un intuu qosluu farxo inuu yidhaha war niyo ninkaas aan u baahanahay inaan buuqdee dee iga caawiya oo noolkay siiya inuu yidhaha bay ahayd laakiin inuu ilo ooya yidhaahdo mayna ahayn waa kow haddaynu nidhaah ninba ma ahayne naag bay ahaydna waxaba ceeba ninku xaaskiisa inuu yidhaahdo kaalaya niyo bal ila jeclaada rag kale intuu ugu yeedho waanu ooyayaye kaalaya ilo ooya inuu yidhaahdaana waa ceeb kale eg balaaqa la-aantani waa markaynu kitaabka qur-aanka agdhigno weeyaan laakiin kolkii kalaamka basharka la eego macnihiisa waan idin taqdiimiyey kalaamka basharka markii la eego bashar ahaantan uu kasoo fulay marka la eego dee balaaquu lahaayo waa kan aynu nidhi intaasoo dhan buu intaa kusoo ururiyey qur-aanka kolkii la agdhigana ceebahana soo baxaya ma jiro aadamahan nin hadla oo hadalkiisa ceebaha aan laga helayn laakiin kitaabkeennaa qur-aanka ah haddaad si kaste u baadho ama si kaste aad u baxsido macna kolba macno kaa sii yaabiya unbaad kasii helaysaa kow haddaba faa'iidadaa uu yeelanayo balaaqada faa'iidadeedu ama macaaniga waa macaanigii kaynu ku jirnaaye alwuquufu istaag weeyaan calaa icjaazi alqur'aan qur'aanka mucjisnimadiisa laysdul taago qur'aankii alkariimi ee kariimka ahaa min jihati maa xaqii baana layska dul taagayaa khasahu llahu ilaahay uu ku khasisay bihi isaga uu ku khasisay oo min jawdati sabki sabkiga sarreeye ah iyo wa xusni lwasfi wasfiga quruxda badan ah iyo wa baraacati taraakiibi taraakiibta baraacadeeda ee aadka u sarraysa ah iyo wa lutfi liijaaz iijaazkan iyo koobkoobnidan latiifka ah iyo wamashtamala calayhi waxa uu shamlistay oo min suhuulati tarkiib tarkiibkan aadka u sahlan ah wa jazaalati kelimaatihi kelimadihiisan aadka u sarreeya ah wa cuduubati alfaadihi alfaadiisan wada macaan ah wa salaamatihaa ee haddana wada badbaada ee ceebahan iminka aynu imrawlqays ku sheegayno ka wada badbaaday kitaabka qur-aanka ah haddaad meel kasta soo qaadatid dee ka heli maysid tan iminka imrawlqays aynu ku sheegayno o kale waa kow ilaa kayri daalika iyo waxa aynu sheegnay waxaan ahayn oo min maxaasinihi kitaabka quruxdiisa ah allatii maxaasinta oo aqcadad fadhiisisay alcaraba carab fadhiisisay can munaahadatii munaahadadiisa ka fadhiisisay oo waxaarat ay wareertay cuquuluhum cuquushoodu ay wareertay amaama fasaaxatihi fasaaxadiisa horteeda iyo wa balaaqatihi balaaqadiisa hortiisa waa kow waa faa'iidada kitaabkani uu leeyahay weeyaan ka labaad walwuquufu in la isdul taago weeyaan calaa asraari albalaaqa balaaqada iyo sirta ku jirta iyo walfasaaxa fasaaxada iyo sirteeda fii manhuuri kalaami alcarab kalaamka carbeed iyo manhuurki nasrigiisa kalaamkii carbeed ee nasriga ahaa nasrigu waa kaan nadmiga iyo gabayga ahayn iyo wa manduumihi kiisii man nadmiga ahaaba kay taxtadiya si aad u raacdo xadwahu xadwigiisa iyo dariiqiisa si aad u marto oo watansuja si aad u nasjiso calaa minwaalihi minwaalkiisa iyo dariiqaa isagu uu haysto si aadna aad ugu nasjisid hadalkaaga ood hadalkaaga intaad uga koobiyeysatid hadalkaa intaad soo koobiyeysatid ayaad qaabkii uu hadlay oo kale isku daysaadna inaad u hadashid oo wa tufariqa aad u kala geratid ama aad u kala geysid bayna jayidi alkalaam kalaamka jayidkee aadka u fiican iyo waradii'ihi kalaamka kiisa liita intaasaad kala garanaysaa kalaamka kiisa wanaagsan iyo kiisa macaan iyo xataa sirta dee balaaqada sir si- asraartii balaaqada ma garanaysaa asraartii balaaqada ayaad fahmaysaa si fudud baad u fahmaysaa waad garatay wa waadicuhu ina mabaadi kula fanin cashara alxadu walmawduucu uma hamara alxadu walmawduucu uma hamara halkaa kolkuu soo waday waadicuna wuu ku jiraa oo aad iminka nadmigii aynu tirinaynay waadicaasaa ku jiray fanni kaste markaad ka hadlaysid waadicii ugu horreeyey ninkii albaabkiisa garaacay inaad fahantaa ugu ku muhima ninkii albaabkan garaacay ayuu ahaa albaabka fanniga ninkii garaacay ayuu ahaa yuuse noqonayaa waadicii fanniga dejiyey asheekh cabdulqaahir aljurjaani baa la odhan jiray almutawafaa sanata arbaca miya ixdaa wa tisa- sabciin afar boqol iyo koob iyo toddobaatankii ayuu ninkaasi geeriyooday cabdulqaahir aljurjaani baana la odhan jiray ninka cabdulqaahir aljurjaani waa nin waa nin caana buu ahaa hortii waa looga horreeyey oo dee waxaa horreeyey abi cubayda ayaa kitaab ka qoray la yidhahda majaaz alqur'aan kitaabkii abi cubayda uu qoray waxa uga dambeeyey ninkan iminka aynu hayno abi cubayd ninkanaa uga dambeeyey oo si fiican fannigan si fiican ayuu ugu biyo dhigay ninkan cabdulqaahir aljurjaani ayuu si fiican fanniga ugu biyo dhigay laba kitaab oo labadaaba aan la iloobi karin buu ka qoray fannigan mid waxaa la yidhahdaa asraaru lbalaaqa kitaabka magiciisaba asraaru lbalaaqa la yidhahdaa midna waxaa la yidhahdaa dalaa'ilu licjaaz waa kitaabkan iyo mucjisnimadiisa adiladii ku tusinaysay weeyaan kitaabkan qur'aanka iyo nooca inuu mucjis yahay adiladii aad ku baranaysay weeyaan labadaa kitaab ayuu cabdulqaahir ka qoray khayr allaha siiye labada kitaabba waa matbuuc waana mawjuud waxa uga dambeeyey cabdulqaahir ninkii zamakhshari la odhan jiray zamakhshari jaarullahi baa la odhan jiray jaarullah jaarullahi waxaa loogu bixiyey xaramaynkuu degan yahay kolkaa jaaru baytillah buu ahaa jaaru baytillah kolkaa beytkiiba iska jareeno jaarullah bay yidhahdeen maxamuud bin cumar baa magaciisa la yidhahdaa zamakhsharigan jaarullah waa kunya kunyadiisa zamakhsharina waa nisbadiisa maxamuud bin cumarna waa magiciisa waa min a'imati almuctazila waa maca muctazilada nimankan loo yaqaano imaamiyadiisa weeyaan culimada bedhkood meelay ka keeneenba wuu tawbo keenay bay yidhaahdeen muctasilinimadii wuu ka soo noqday bay yidhahdeen maqaaribada ugu badan ragga noocaa aada u taageera anigu waxaan indhaha saaray bayduu leeyahay oo muctasilada ka soo horjeeda oo xataa tawbakeen ku caddaynayo baydkan isagu uu leeyahi u odhanayo yaa man yaraa madda albacuudi janaaxaha fii dulmati leyli lbahiimi alalyali beydka noocaas isagaa leh abyaad dheer uu lahaa weeyaan yaa man yaraa madda albacuudi janaaxaha fii dulmati leyli lbahiimi lalyani abyaaddaa markaad sii wadid wuxuu caddaynayaa tawbakeen laakiin tawbakeenkaasi ma caddo inuu ictizaalnimadii ka tawbo keenayo iyo inuu wax kale de ka tawbo keenayo ma caddo kolkaa inta badan maqaaribadu waxay qaateen xataa abyaaddaa iyagoo daliishanaya inay tawbakeen tahay can ilictizaal uu ka tawbo keenay ragga birkoodna way kasii badiyaanoo dee waad aragtay oo xataa iska siibidan iyo jubadda sii waxa waa kuwa sheega kolkaa muqt- mu- ninka zamakhshari la yidhaahdo waa nin imtixaana weeyaan runtii waa nin imtixaan aqoontiisa nin lala yaabay weeyaan nin baa odhan jiray culimadan waaweyn ka mida hadduuna ilaahay ninkaa iiga nusrayn buu odhan jiray zamakhshariya cilmigiisu sida daadka ayuu iqaadi gaadhay buu odhan jiray markaanu meelaha ku doodayno cilmigiisu wuu iqaadi gaadhi jiray buu odhan jiray waayo waa laisku waafaqsan yahay waa kana umu tafaasiirka ninkan qoray weeyaan aad nin u aqoon badan buu ahaa aad iyo aad u aqoon badan ilaahay meelahan meeluu ka mariyeyba ilaahay arag la arki maayo jannadana ay qabaan iyo waxaan ay qabaan ilaahay dhinac uu ka mariyeyba oo dhinacay ka mareenba waa niman aqoon leh weeyaan nimanka muctasiladu sidoodaba waa niman aqoon leh kolka waxaa jira haddaba muctasiladaasi meelaha ay ku liitaanna waad la socotaa oo markan ay leeyihiin ilahay la arki maayo iyagu waxayba qabaan dee halkan axaadiistan saxiixa ee muslimka iyo saxiixa aynu inagu qaadanayno ama aayaadkan qur'aanka xataa imaamu shaafici uu istidlaashanayo daliil ka weyn baan anagu haysanaabay qabaan oo qur'aankuna inaan ilahay la arkayn inaka lan taraani soo maaha nabi muuse tu ilahay ku yidhi lanta muctaziladu nooc bay u yaqaaneen sow lan xarfu nafyin waistiqbaalin maaha wataabidin abadan bay yidhahdeen waistiqbaalin abadan bay yidhahdeen lam xarfu nafyin waqalbin waistiqbaalin abadan bay yidhahdeen ama wataabidin abadan kolkaa lantu ta'biid bay keentaa haddii wax lan lagu anfiyo weligiioo dambe ma dhici kara bay yidhahdeen kolkii ilaahay lan taraanii muuse ku yidhi dee weligaa ay arki maysid weeyaan ilaa jannadaana dan arkayne xageedka adumaad arki kolkuu muuse arki waayey bay qabaan xageed ka arkaysaa kolkaa culimadu waxay leeyihiin lantu qur'aanka dee ta'biidkaama keensata mar kaste ilahay baa aayad kaleo qur'aan kamida ku yidhi lan nabraxa calayhi caakifiin lan nabraxa ma weligayo waanu dul fadhiyaynaa bay yidhahdeen mise xataa bay keeneen dee lantu kolkaa kolba waa sida loo dhigo un kolkaa lantu ta'biid abadan ah culimadu ma qabaan muctaziladu qaradkaasay ku gaadhayaan qaradkaa yare ah ilaahay inaan jannada la arkaynin aad gaadhiin ayay waistiqbaalin abadan u yidhaahdeen wa ta'biidin abadan u yidhahdeen cafwan ta'biidin abadan waa ta'biid nafyigeegu waana abad kolkaa qaradkaa yar bay ku gaadhayaan iska ilaali haddaad aragto nin sharxayo oo naxwiilo oo le wa ta'biidan abadan iska ilaali ujeeddadaha yar buu wataaye halkaas isaga laftarkiisu dariiqaasu maraya laa tudrikuhu labsaar wahwa yudriku labsaar kolka la leeyahay dee laada laftarkeegu macnahay keensada waa la yaqaanaa laa tudrikuhu labsaar midda kale ilahay wuxuu ka hadlayo waad ogtahay haddaadan adduunyadaba odhanin dee idraag ilahay ku samayn maysid xataa aakharo idraag inaad dhinac kasta ka martood tidhahdo ilaahay dhinac ka- waa xaqiiqdiisii baan helay de waa mam- waa laa tudrikuhu labsaar iska dhar ninkani wuxuu ahaa nin aad u aqoon badan runtii inay maqaaribadu soo caddeeyaan weeyaan tawbakeenka ay sheegayaan haduu jiro waayo waa nin aad iyo aad cilmi waxay yidhahdeen culimadu kolkay ka hadlayaan kitaabkiisa tafsiirka ah wax loo raranayo oo taalibulcilmiga uu aad iyo aad inuu u rarto xataa cilmigiisa waxaa ku jira ma ma tushaddu fiihi rixaal waa kay odhan jireen wax munaasib ay tahay in loo rartaa ayaa kitaabkiisa ku jira bay yidhahdeen cilmiga isaga waad la socotaa laakiin abyaadiisi iyo nooc noocii luqa xataa luqa ahaan balaaqa ahaan nooc kasta kolkuu ka hadlayo siduu ahaan jiray waxay culimadu odhan jireen lowla alkawsaju lacraj labaqiya alqur'aanu abkar kawsaj waa gadhyu ninka intaan gadhka kule weeyaan lowla alkaws intaasun buu gadh ku lahaan jiray lowla alkawsaju alacraj acrajna langadhu ahaayo macawis buu inta badan xidhan jiray kolkaa waxay sameeyeen qori buu lugta gashaday waxay dhahdeen kolkuu macawistaa xidho qorigaa yarna gashado dee inuu yar dhutay ayuun baad moodi jirtay nin langadho ay lugi ka maqan tahayba maadan moodaynin isagu markuu ka warramay lugtaa lugtaa yare ka maqan wuxuu yidhi shimbir yar baan maalin dabayo lugta ka jaray kolkaa ayeyday oo ila joogtay baa lugta iga habaartay dee faras uu lahaa buu ka dhacay oo sidii bay lugtu kaga go'day lowla alkawsaj alacraj ninka garyuubka ee ee laangarihii hadduuna jirin labaqiya alqur'aanu abkar bay yidhahdeen qur'aanka wax badan sharxiisa lama fahmeen isaga qur'aanku abkar buu noqon lahaa abkar wax bimacnaa gashaantidu waa tu aan la furin sow maaha qur'aanka aad looma furfureen bay yidhahdeen wax badan buu ka furay runtii ninkaasi isagu kolkuu faanayu dee waktigiisa ka hadlayeyna waynu garanaynaa waa kii odhan jiray wamud aflaxa aljuhaalu ayqantu anani ana almiimu walayaamu aflaxu aclamu gabidheer intuu soo tiriyey ayuu yidhi wamud aflaxa aljuhaal ayuu kusoo gebagabeeyey markay juhaashii buu yidhi mimbarada fuuleen ee culimo laga dhigay ayaan ayqanto anani anigu isyaqiiniyey ana almiim inaan miim yar noqday buu yidhi anna miim yar unbaa noqday buu yidhi miim wal ayaamu waktigan aan noolahayna aflax xaggan hoose ayuu ka faruuran yahay buu yidhi aclam xagga sarena wuu ka faruuran yahay buu yidhi miimka makrajkiisu waa xaggee waa shafatayn sow maaha nin labada debnoodba ka faruurani miim muu ku hadli karaa wuxuu yidhi aniga laygumaba hadli karo buu yidhi waktiganan taaganahay culimadoodu magacaygaba ma garanayaan buu yidhi iska dhaf wax kalo u faanayo cilmiyan buu ku faanayay kolkaa kolkaa wa- waad yaabaysaa madaahibku soo tiriyo wuxuu yidhi haddii la yidhaha ma shaafici baa tahay shaaficiyada waa necabahayga daaya buu yidhi macad ku naabtahay baa la yidhi o yub- eh, yubiixu nikaax albinti walbintu taxrumu buu yidhi shaaficiyadu waxay qabaan inantaad dhashaad guursan kartaayo iga daaya buu yidhi haddii la haddii la yidhaha buu yidhi ma waxaa tahay xambeliyaa tahay haddii la yidhahana axmed binu xambal iga daaya buu yidhi iyagana waa nacabahayo waxaa la odhanayaa nin calool xun oo cadho badan baa tahay baa la odhanaya oo khilaaf badane haddii la yidhaha buu yidhi mamaaliki baa tahayna isna waa nacabahay buu yidhi in yar baan kaga soo horjeedaa buu yidhi xaggii khamrada nabiidka casiirkii halkii baan isna kaga soo horjee cafwan halkii ayga ayga aygu nijaas ma hadi wuxuu yidhi iyaguna aygay baneeyaane iga daaya buu yidhi nimanka ayga baneeya uba dhawaan maaye haddii abu xaniifa iyo xanafiyada la yidhaahdana iyaguna khamraday baneeyeene iga daaya buy haddii ahlu xadiiska ka waran la yidhaahdana هوي آه، من أهل الحديث وحزبه يقولون تيس ليس يفهم وي... آه، ليس يع... آه، ليس يدري ويعقل بوين iyaguna wuu cayay halkaa cay aanan maraynayn bu onan kuba hadli karaynin ayuu halkaa ahlulxadiidkiina usoo jeediyey markuu dhammaantood qolo kasta waxaa ku sheegay ayuu laakiin beytkan dambe ayuu ku sharxey oo wuxuu yidhi taxayartu fi hada azamani wa ahlihi famaa axadun min alsuni nnaasi yaslamu waxay yidhahdeen beytkaasi wuxuu caddaynaya inuuna aaminsanayn ereyadan hore u lahaa laakiin waktigiisuu ka warramayey kolkaasuu yidhi eeg bimacnaa haddaad maalikiye sheegato cay baa laguu heli buu ku leeyahay haddaad shaaficiye sheegato cay baa laguu heli haddaad ahlu xadiis sheegato cay baa laguu heli waayo isagu laakiin ma aaminsano nooca waayo waa kan le taxayartu fi hada azamani wa ahlihi famaa axadun min alsuni nnaasi yaslamu dee axadba kamid badbaadaya bu yihi carabkii dadka axad ka badbaadayaaba ma jiro shaaficiyada kolkanuu leeyahay inanta guurkeegay baneeyaan inantaad dhashay bay guurso ku leeyihiin waxa weeye waxay shaaficiyada bidhkood qabaan dee waa mutaakhiru shaaficiya dhammaan waad ogtiin baan umalaynaya ninku haddii uu xumo ku dhaco zinu ku dhacay biyihiisii baa inan laga abuuray biyihiisii ayaa inan laga abuuray isaga jeedalkii baaba laga jaray inantii yarid waa bilaa dembi sow maaha dee nasabna kuma laho uma abtirsan karto wuu guursan karaa bay shaaficiyadu yidhahdeen inantaa tan uu leeyahay yubiixu nikaaxa binti walbintu taxrumudu halkaasuu doonaya inuu ka tuugto ninkaasaa uga dambeeyey haddaba cabdulqaahirna wuxuu qoray kitaab la yidhaahdo kitaabkan la yidhi miftaaxu lculuum cafwan cafwan sakaaki buu ahaa sakaaki baa uga sii dambeeye sakaaki baa isna uga sii dambeeye oo miftaaxu lculuum ka qoray isagu kashaaf buu qoray kashaaf buu qoray kashaafna waxaa kasii dambeeyey sakaakiga kiisaa miftaaxu lculuumka waa sagaal mujalad ka saddexaad ayuu balaaqada iyo carabiga ku khasisay kolkaa miftaaxulculuumka kolkuu kas- mujaladka saddexaad balaaqada ku khasisay waxay yidhahdeen culimadu xaqiiqdii waxaa kitaabkaa ku jira bay yidhahdeen waxaan la malaynaynin oo asraarta balaaqada ah nin kale oon muctasilada ahayn oo khatiibu lqazawiniya waa nin la wada garanayo ninkaasa isna ka dambeeyey oo intuu sakaaki kitaabkiisii soo qaaday ayuu mukhtasar yar ka sameeyey sakaakiga kitaabkiisaasuu mukhtasar yar kasoo sameeyey mukhtasarkii yaraa ayuu ilaahay ummadda ku anfacay mukhtasarkaa yar baa iminka la adeegsadaa kitaab kastoo balaaqaa mukhtasarkaa yar baa laga soo qaataa waa mukhtasarkan kitaabkan yar ee talkhiis lmiftaaxa saw miftaaxulculuum ma ahayn sakaakiga kiisu isna talkhiis lmiftax buu yidhi waa miftaaxii un baan soo yar talkhiisiyey buu yidhi soo yar kala hufay talkhiiskii bay dee culimadu intaasoo kitaab ka sameeyeen wax sharxa wax xaashiyeeya wax nadmiya isagoo nadmiya cuquduljumankuna waa nadmigiisa wax nadmiya wax ikhtisaariya oo jawharulmaknuunkii aan soo baranay dee isagiioo lasoo ikhtisaariyey buu ahaa iska dhaaf wa waadicuhu ninka wadciyey fannigan asheekh cabdulqaahir aljurjaani weeyaan almutawafaa waxaana la oobsaday sanata arbaca mia ixdaa wa sabciin min alhijra wastimdaaduhu halka laga soo qaatayna min alkitaabi kitaabka ashariifi ee sharafta leh iyo walxadiisi xadiidka annabawiyi ee nebiga loo nisbeeyey iyo wa kalaami alcarabi kalaamkii carbeed weeyaan balaaqada inta laga soo qaataba waa intaa waa kitaabka qur'aanka ah iyo xadiidka nabawiga calayhi salaatu wasalaam iyo kalaamkii carbeed intaasa laga soo qaadanaya balaaqada ku jirta intaa un baynu ka helaynaa waclam waxaad ogaataa ana almacaaniya ereyga macaaniyihi jamcu macnan macno la jamciyey inuu yahay wa huwa isaguna fi luqati xagga luqada almaqsuudu maqsuudka weeyaan caniya wuu cinaayo eeg mar caniya baa loogu dhawaaqaa caniya marna canaa baa loogu dhawaaqaa haddaba haddii caniyo loogu dhawaaqo waa dhibaatada laqad caanaynaa maa caanaynaa soo maadan arki jirin waa dhibaatada caniya wuu dhibaatooday weeyaan haddii laakiin canaa loogu dhawaaqo marna yacnuu buu mudaariceegu yahay marna yacnii buu mudaariceegu yahay haddii mudaariceegu yacnii uu yahay waa qasad waa almaqsuud waa kan macnuhu uu ka yimid haddii mudaaricu yacnuu uu yahayna waa dullow canaa wuu dulloobay weeyaan waa tan aayadda qur'aanka inoo sharxaysa wa canat ilwujuuhu lilxayi alqayuum ama waladii xaja almuxibuuna baytahu wahaluu lahu cinda almuhalli waaxramuu waqad kashafuu tilka aru'uusa tawaaducan lcizati man canat licizati man tacnu lwujuuhu watuslimu ibn lqayim buu ahaa lcizati man tacnu lwujuuhu watuslimu kolkuu xujaajta ka hadlayey iska dhaaf waclam waxaad ogaataa ana almacaaniya macaanidu jamcu macnan inuu yahay wahwa isagu fi luqati xagga luqada almaqsuudu ka maqsuudkaa weeyaan wa fi isilaaxi albayaaniyiin bayaaniyiinta istilaaxoogana huwa tacbiiru ka ciba laga cibaaraynayo weeyi bilafdi lafdiga laga ci- ta- cibaaraynta lafdiga la cibaaraynayo weeyaan camaa kiina laga cibaaraynayo yatasawarahu dihnu dihnigu uu tasawuranayo waxaa laabtaabu ay suuraysanayso aw huwa suuratu dihniya waa suurada dihniga ee laabtaada ku jirta suuradan dihniga ee laabtaada ku jirta weeyaan min xaysu tuqsadu min alafdi xagga uu qasadka lafdiga looga qastayo uu qasadka lafdiga looga qastayo adiga imika waxaa laga yaabaa markaad isoo eegtid inaad xusuusato inaan fadhiyo haddaba haddaad hadal istidhaahdid oo tiraa jelasa muxamedun dee lafdigan maxaad ka cibaaraysay suuradaadii maskaxda kaaga soo dhacdee fadhigayga ahaa soo maaha macnuhu de waa su- suuradaa lafdiga mas- maskaxdaada kusoo dhacdee fadhiga ah kaasaa macno la yidhaahdaa adigu almuhim waxaa jira madluul iyo musame iyo macno iyo mafhuum intuba waa isku wada shay qura ictibaartun ba u kala duwan muxamed saw magac maaha ayuu magacu yahay isoo eega daatadaa saw ma hadda ogaada daatadan iyo magaca muxamedihi labay kale yihiin oo muxamed waa xuruuf lagu hadlo daatadanna dee waad aragtiin maga madaxa iyo wejiga iyo qacmahaasay ka kooban tahay kolkaa magaca ismiga iyo musamuhu waa kala gaar hadda masalada ismiga iyo musamihii waa masalo gaar u baahan cashir in laga bixiyo ismiga iyo musamuhu inay isku mid yihiin iyo inayna isku mid ahayn culimo badan baa qabtay inay ismiga iyo musamuhu isku mid yihiin iyagoo daliishanaya in hiya ilaa asmaa'un samaytumuuha ilahay intuu sanamkii magacaabay buu yidhi in hiya ma aha tani ilaa asmaa waaba ismi kolka inay ismiga iyo musamuhu isku mid yihiin bay culimadaasi qabaan halkaa qowlkaasayna qaateen culimo kalena inay laba kale yihiin bay qabaan kolkaa masalada imika ma taxqiijinayno ismiga iyo musamaha farqiga udhexeeya ma doonayno inaan taxqiijino laakiin la soco oo ismigu waa kan aad ku hadlaysid musamuhuna waa ani isoo ekaa haddaba kolkaad muxamed tidhaahdo haddaad muxamed kan eegtid xagga ahaanta magacuu ii yahay muxamed oo na magac buu noqoni anna musamaan noqoni haddaad muxamed eegtid mar labaad muxamed kolkaad tidhaahdid adoo iska hurda wakaa muxamed haddaad tidhahdo farta laygu soo fiiqo magacaa muxamedihi yuu ku tusiyey aniga saw maaha haddaad xagga tusinta uu aniga i- i tusiyey layga eegana madluul baan anigu noqonaya haddaba waa ani markii hore musamaan ahaa saw maahayn musamaha kolkaan ahaa xaggee laga eegay ahaanta uu magacii yahay marka la eego ereyga muxamedihi musama aniga lay odhanaya ahaanta ereyga muxamedihi tusinta uu dadka isoo tusiyey marka la eegana dee waxaa noqonaya madluul haddii muxameduna tidhaayood aniga i fahanta ka waran fahanka ad magacaa muxameda aniga iga fahantay haddii la eego xagga fahankana mafhuum baan noqonaya haddii muxameda tidhaayood aniga ii jeedood aniga ii qastaysana xagga qasadka haddaan eego anigu maxaa noqonaya dee maqsuud baan noqonaya waa macno amaa maqsuud amaa macno macnona waa noqonaya oo maxamed macnihiisu waa maxay haddii lagu yidhaha ka waran macnaha maxamed maxamed waa kee de waa aniga ereygan maxameda macnihiisu waa aniga kolka waxaasoo dhani waa isku wada shay qura laakiin ictibaartay ku kala duwan yihiin waclam waxaad ogaataa ana almacaaniya macaanidu jamcu macnan macno la jamciyey inay tahay wahwa isaguna fi lugati xagga luqada almaqsuudu maqsuudka weeyaan wa fi isilaaxi albayaaniyiin bayaaniyiinta istilaaxoogana huwa tacbiiru tacbiirka weeyaan bilafdi lafdi la cibaaraynayo cama yatasawarahu dihnu dihnigu wuxuu suuraysanayo laga cibaaraynayo aw huwa suuratu dihniya ama waa suurada dihniyada ah min xaysu tuqsadu xagga looga qastiyo markaynu eegno min alafdi lafdiga wahuwa isagu yatarakabu waa macnahaasi mu- wah- wahwa isaguna yatarakabu wuu iska- wuu iskaga tegaya waa lafdiga eh min shay-ayni laba shay buu iskaga tagaa lafdigu wuu ka tarakubaya musnadin midi waa musnad musnadka yaa musnad yidhaahda balaaqadaa musnad u taqaana wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa maxkuuman bihi yaa maxkuuman bihi ku magacaaba usuulu fiqigaa maxkuumu bihi ku magacaaba naxwuhuna maxay yidhaahdeen ficil bay yidhaahdeen amaa khabar man mantiqana maxaa loo yaqaanaa maxmuul baa loo yaqaanaa maxmuul kolka ereyadani way wada kala duwan yihiin iska ilaali wa yusamaa maxkuuman bihi maxkuuman bihi baa lagu magacaabaa dee maxkuuman bihigaasi waa markii la joogo usuulu fiqiga usuulu fiqigaa maxkuumu bihi loo yaqaanaa wa musnadin ilayhi iyo mid musnadun ilayhiya wa yusamaa waxaa lagu magacaabaa musnadun ilayhiga maxkuuman calayhi baa lagu magacaabaa waa markii usuulu fiqiga la joogo wa ama nisbatu nisbada miyaa allatii nisbada baynahumaa labadooda u dhaxaysa fatudcaa waxaa lagu magacaabaa isnaadan baa lagu magacaabaa nisbaduna maxay noqonaysaa isnaad bay noqonaysaa wamaa zaada calaa daalika waxa intaa ka ziyaada ee hayra almudaafi ilayhi mudaafun ilayhiga kayrkii ah iyo wasilati silada kayrkeed ah fahwa qaydun qayd baa la yidhahdaa jaaa muxamedun kolkaan idhaa musnadku waa jaaa muxamedkuna waa musnadun ilayhi haddaan idhaahdo jaa haddaan idhaa jaaa muxamedun yowma alkhamiisi ereygaa yowma alkhamiis ah qayd buu noqonayaa oo jaaa muxamedun kolkaan idhaa muxamed baa yimid muxamed baa yimiddaasi jumcadiina way noqon kartaa khamiistiina way noqon kartaa soo saa maaha haddaan yowma alkhamiis idhi maanan imaatinkii qaydin oonan khamiis ku qaydin jumco ahaan baan diiday jaaa muxamedun yowma alkhamiisi kolkaa inaanan jumcadii iman baad garanaysaa laakiin yoomkan ha u fahmin inaan habeen diidanahay habeenna waan iman karaa hadda yowma alkhamiis anigoo leh oo yoomku waad og tahay oo yoomka waxa habeenkii iyo maalinkaba habeen wakti oo dhan- mutlaqul wakti buu iska noqon karaa habeen iyo maalin wada socdaa yoom la yidhaha ma og tahay yoomku maalinkanuun ma aha xataa habeenkiina yoom waa la yidhaahdaa ma kula tahay in habeenkana yoom la yidhaahdo nabigu soo ma odhan calayhi salaatu wasalaam ninka xajiye ee xajkiisu mabruur yahay xajka ka soo noqdaa wuu soo noqonayaa he ka yawmi waladathu ummu maalinkay hooyadii dhashay oo kale isagoo asaw ma dee hooyadaa miyna habeenku dhali karaynin ma maalinunba islaamuhu dhalaan habeenna way dhalaan kolkaa yoomku habeen iyo maalin labadaba wuu noqdaa labadaba wuu noqdaa la soco haddaba wamaa ka zaada ka ziyaada calaa daalika kaa aynu sheegayna ka ka ziyaada gayra almudaafi ilayhi kiyon mudaafu ilayhi ahayn iyo wasilati silo fahwa qaydun qayd baa loo yaqaanaa walisnaadu isnaadku haddaba mid waxaynu nidhi musnad oo waa jaa'a midna waxaynu nidhi musnadun ilayhi oo waa muxamed midna waxaynu nidhi waa qayd oo yowma alkhamiis isnaadku jaa'a muxamedun kolkaynu nidhaahno jaa'adaa iyo muxamedka indimaamka udhaxeeya isku imaatinka nisbadaasaa la yidhahdaa isnaad jaa'a hadday jaa'a uun tahay macno may leedahay jaa'a wuu yimid yaa yimid maad garanaysaa cidda timid muxamedna hadduu muxamed uun yahay ma waxbuu sameeyeyba laakiin kolkaan labadaa isa siiyo en jaa'a muxamedun idhaahdo mayna nisba halkaa kasoo dhex baxayn cidda timid inay muxamed tahay sow maaha haddaba indimaamka isku soo dumidaa la isku soo dumay taas ayaa loo yaqaanaa maxay isnaad isnaadku waxaba lagu tilmaamaa damu kalimatin ilaa kalimatin ukhraa damu kalimatin ilaa kalimatin ukhraa calaa wajhin yufiidu calaa wajhi lisnaad calaa wajhi lisnaad si uu inooga baxo isnaadku waa damu kalimatin ilaa kalimatin ukhra calaa wajhi isnaad si uu inooga baxo dee indimaamka idaafigihi tarkiibka idaafigi waa laba kelmadood oo laisku keenay haddana isnaad meesha dee uma dhexeeyo tarkiibka tawsiifigii waa noocaas oo kale tarkiibka masjigii waa noocaas oo kale sida eriyadaasi meesha uga baxaan walisnaadu isnaadku indimaamu kelimatin kelimad usoo dumanta weeyaan almusnadi hadde waa musnadka kelimaduye ila alukhraa mid kale usoo dumanta almusnad ilayhi weeyaan tan ukhrada aynu ku tilmaamaynaana musnadun ilayhiga calaa wejhin sibayna ugu soo dunmaysa oo yufiidu faa'iideysa alxukma xukm faa'iideysa biixdaahumaa midkood la xukumayo cala alukhraa ta kalena lagu dul xukumayo hubuutan baa loogu dul xukumayaayo waa laba isku sugan aw nafyan baa la iskugu xukumayaayo waa laba la kala anfinayo labada isku la isku sugayaa waa maxay waa jaa muxamedun mi- jaa muxamedun maynaan laba kelmadood isku keenin ay- aan isku keenne isku keenkaasi muuna faa'iideyneynin inaynu imaatinka u xukumayno muxamed calaa wajhi muuna hubuutan ahayn kaasi kolkaa xuma- waa dee waxaynu xukunnay jaa baynu xukunnay imaatin baynu xukunnay muxamed baynu u xukunnay waana hubuut waa hebel baa yimidba so hubuutan maaha nafyanna waa maxay waa xarfu nafyiyun geli maa jaa muxamedun ma muxamed baa yimid baa taasi maa jaa muxamedun haddaynu nidhaa maa jaa'a muxamedun haddaynu nidhaa muxamed baa yimid maaha muxamed baa yimid maaha macnahaasi waxa weeye maxamed ma imanin waa nafyan kolkaa labada kelmadood kelmadda majii'a ayaynu ka anfiyeynaa muxamed imaatinkiibaynu ka anfiyeynaa kolkaa ficil kale aynu usugaynaa muxamed ma ogtahay maa jaa'a muxamedun haddaynu nidhaa ficil kaleo cadamulmaji aynu usugaynaa inuna imanin imaatin la-aantuna waa ficil ficilkaasaynu siinay imaatin la-aanta ah waayo iminka haddaad kacdiyo haddaadan kicin mar lay ficil baad samaynaysaa ama waad fadhidaa ama waad kacdaa ma garanaysaa fadhiguna waa ficil kiciduna waa ficil dee imaatinku waa ficil imaatin la-aantuna waa ficil ma ogtahay ficilka ma waxa nool unbaa sameeyaad is leedahay mise ficilku waxa weye wax dhaqaaq dhaqaaq keliya ku suurtooba iminka masaajidkani ficil buu samaynayaa ma arkaysaa ficilkiisa masaajidku muu dhaqdhaqaaqaya mise waxa silan yahay wuu taagan yahay taagnidu mayna ficil ahayn masaajid saas uu taagan yahay dee ficil buu samaynaya wax noolun baa ficil sameeya hays odhanin haddaba wuxuu yidhi walisnaadu isnaadku indimaamu kelimatin kelmad indimaamkeed way soo dumanta almusnadi hadda waa musnadkee ilaa ukhraa kelmad kale usoo dumanta almusnadi ilayhi waana musnadun ilayhige calaa wejhin sibayna ugu soo dunmaysa yufiidu faa'iideynaysa alxukma xugun bay faa'iideynaysaa biixdaahumaa midkood la xukumayo ta la xukumaya waa tee dee waa musnadka calaa ukhraa mid kale lagu dul calaa alukhraa ta kale lagu dul xukumayo ukhraaduna waa musnadun ilayhi hubuutan baa la iskugu dul xukumaya oo waa jaa muxamedun aw nafyan baa la iskugu xukumaya oo waa maa jaa muxamedun naxwu allahu waaxidun ilaahay waa kelidii laa shariika lah ku shariik u ihina ma jiro allahu waaxidun waa maxay sow isnaad meesha ma jiro indimaamu kelimatayn baa dee meesha yaalla kelmadda allaah ah kelmadda hadda maanta indimaamtayaynu dunnay waa tee waa waaxidka weeyaan kelmaddaynu u dumnayna waa tee waa allah iminka musnadka maad fahmaysaa musnadku waa waaxidka musnadun ilayhiguna waa allah ma fahamtay intaa waayo ilaahay baynu usugaynaa waxdaaniyo kolka haddaba waxaynu xukunnay biixdaahima cala alukhra midkood baynu kuwa ka taga biixdaahuma cala alukhra taynu xukumaynaa waa maxay waxdaaniyaynu xukunnay ayaynu u xukunnay allah ilaahaynu waxdaaniyada leeyahay keligii un inuu yahay cid kaloo labaysaana ayna jirin ayaynu xukunnay halkaa calaa wajhi hubuut laa shariika lah kolkaynu nidhaahno laa shariika lah halkaa musnadun ilayhigu waa shariik ismullah insha allah waynoo iman doonaa ismu ima iyo ismullah waa isku midun ismullah weeyaan musnadun ilayhigu waa ismullah musnadkuna waa maxay waa hubu hubuutuhu weeyaan haddaba yaynu anfinay musnadkii baynu anfinay hubuutka ah hubuutu shariik baynu anfinay laa shariika shariik lahu ilaahay uma aha baynu leenahay ismullah ayaa musnad musnadkiya musnad ayaa musnadun ilayhigiya musnadkuna waa khabarka khabarullah weeyaan waxaa jira cafwan su-aashaasi waa ha waa saa aynuu sheegayno weeyaan shariiguna waa musnadun ilayhigii khabarkeeguna waa musnadkii iska dhaaf wlmusnadu musnadkii huwa musnadku khabaru lmubtada musnadku waa maxay baynu nidhi waa mubtadaha khabarkiisa oo allahu waaxidun kolkaynu lahayn khabarku me waaxidkaas haddaba musnad ahaa almusnadu musnadku khabaru lmubtada weeyaan naxwu qaadirba weeye oo min qawlika qowlkaaga ka ahaaday allahu qaadirun markaad allahu qaadirun tidhaa qaadirkaasi muna khabar ahayn maadaamu khabaru lmubtada yahay waa musnad dee allaha horena ee mubtadihiina waa waa musnadun ilayhi waalficlu taam ficilka taamkiihina waa musnad ficilka taamka ficil waad garanaysaa taamnimada maxaa looga jeedaa ficil naaqisa baa jiro waad wada garanaysiin ficilkii naaqiska ahaa baa la diidan yahay walficlu taam ficilka taamkiina waa musnad naxu xadaraba weeyaan ficilka taamkii oo min qawlika qowlkaaga ka ahaaday xadara alamiiru amiirkii baa yimid xadara alamiiru kolkaan idhaa ficilka taamkii waa kee waa xadara me kolkaa xadaradaasa ayaa musnada musnadun ilayhigeeguna waa amiir kolkaa ha qaadanin eeg musnadun ilayhigu mar xagga horu mara oo hadduu mubtada yahay dee xagga horu leeyahay marna xagga dambe u maraa hadduu faacil yahay ama naaibu faacil yahay iyo xagga dambe u maraya sida tusaalahan dambe wasmu lficil ismu lficilkuna waa musnad naxwu hey haata waa wey wa aamiin saddexdaa kelmadoodba weeyaan saddexda kelmadood waa maxay hey haata ismu ficil maadi baa la yidhaahdaa hey haata hey haata lima tuucaduun bimacnaa bacudo weeyaan hey haata fogaa hey haata fogaa lima tuucaduun waxaa laydin ballan qaadaya waa ismu ficil maadi baa la yidhaha weydana ismu ficil mudaaric baa la yidhaahdaa oo isna waa musnad way kaanahu laa yuflixu alkaafiruun way waan yaabayaaye kaanahu laa yuflixu alkaafiruun ila gaaladu marnaba ma guulaystaan way waan yaabaya waa atacajabu weeyaan macnihiisu waa ficil mud- ismu ficil mudaaric aamiinna waa ismu ficil amar weeyaan aamiin bimacnaa istajib weeyaan aamiin ilaahu ajiib ismu ficil amar baa la yidhaahdaa saddexdaa ereyna saddexda ereyba musnad weeyaan haddaba musnadun ilayhigoogu hey haata kolkaan soo qaadano hey haata hey haata limaa tu waa maadaa weeyaan musnadun ilayhigu way kaanahuda wayda haddaan soo qaadano waydaana waa ana meesha ku jirta weeyaan faacil mustatir oo ana ana ah weeyaan haddaan aamiin soo qaadanana waa damiir waajibulistitaar oo isna eh, anta ah anta aamiin ajiib anta adigu ilaahu adigu ajiib antadaa wey musnadun ilayhigu walmubtada'u mubtaduhuna waa waxa wuxuu ku leeyahay isaguna waa musnad mubtadihiina musnad buu noqday waa cajiib hadda mubtade oo dhan maaha waa mubtadahan soo socda walmubtada'u mubtadihii baa isna wasfiya ayaa isna musnada alwasfu ee wasfiga ahaa mubtadaha qaybta wasfiga ah weeyaan almustagni ee ku kaaftoomaysay can ilkhabari khabar ka kaaftoomaysay bimarfuucihi marfuuciisana ku kaaftoomaysay mubtadaha qaybta ka kaaftoonta faacil ee khabarka ee faaciluun qaadata kuma xusuusan aqaa'ima zaydaan aqaa'imun zaydaan sheekh cabdiraxmaan baa keenay aqaa'imun zaydaan shan iyo labaatan suuradood baynu ka dhignay beriga alfiyada shan iyo labaatan qaybood weeyaan kolkaa shan iyo labaatankaa qayboodba waxaa loo yaqaanaa mubtade wasfiya oo khabarka ka kaaftoomay kuna kaaftoomay marfuuc haddaba mubtadahaasi inuu musnadun ilayhi noqdaa loo baahnaayo ma garan faacil baa ka dambeeya faacilkuna musnadun ilayhi inuu noqdou ahaayo ma garanaysa qaacidadii hore asalka ahayd kolkaa kolaba midun baa musnadun ilayhi noqone faacilkaa laga dhigay mubtadihiina maxaa laga dhigay musnad baa laga dhigay mubtaduhuna waa musnad faacilka dambana waa musnadun ilayhi haddee mubtade kasta maaha waa mubtadaha wasfiga ah ee khabarka ka maarmee faacilka ku maarmay araagibun anta can aalihati an can aalihatina miyay ahayd araagibun miyaad nacaysaa anta adigu can aalihatina ilaahyadayadii miyaad nacaysaa raagibun iminka waa mubtade waana wasfi oo waa faacil dee wasfiga waxaa loo yaqaan ma taqaanaa wasfiga shan kelmadood baa wasfi laysku yidhaahdaa ismiga faacil ismiga mafcuul amhilaة اlmubaalaqada صifaة اlmushabahada afcalu tafdiilka shantaasa waصfi laisku yidhaahdaa kolkanu ina leeyahy mubtada lwaصfu waصfigu waa shantaa almustagni ee kaaftoomay can ilkhabar buu ka kaaftoomay bimarfuucihi buuna ku kaaftoomay waa shan iyo labaatankii suureen alfiyada ku marnay berigii naxw caarifunba weeyaan oo min qawlika qowlkaaga ka sugan acaarifun akuuka acaarifun miyuu garanayaa akuuka walaalkaa qadra alinsaafi insaafka qadarkiisa iyo qiimihiisa walaalkaa insaafka miyuu garanayaa iyo cadaaladda qiimaheeda imika halka acaarifun maad arkaysaa caarifuntaasi waa mubtade waana musnad akuuka waa faacil oo mubtadaha qaadanaya dee faacilkaasaa kolkaa musnadun ilayhi ah ka shanaad ee musnadkii ihi akhbaaru nawaasikh nawaasikda akhbaarteeda weeyaan musnadku hadda waa akhbaaru nawaasikh nawaasikda akhbaarteedu waa maxay waa kaana iyo wa nadaa'irihaa kuwa lamidka ah kaana yaa nadaa'ir u ahaan jiray saddex iyo toban kelmadood labiyo toban kelmadood ayna kaani ku jirin ayaa kaana akhawaad u noqda kaana marka loo geeyana waa saddex iyo toban kelmadood saddex iyo tobankii kelmadood ee kaaniya akhawaadkeed lo odhan jiray dhammaan khabarkooga ayaa wada musnada kolkaa tidaa kaana muxamedun jaalisan mee musnadku dee waa jaaliska kaanada hamoodin jaaliska ayaa musnada kaana muxamedun jaalisan wa ina wa nadaa'irihaa ina iyo nadaa'irteeduna waa noocaas oo kale ina yaa lamida shan kelmadood ayna ina ku jirin ayaa lamida lix kelmadood bay noqonaysaa kolkii ina loo geeyo lixdii kelmadood ee iniya akhawaadkeed laysku odhan jiray iyagana khabarka ayaa musnada oo imika markaad tidhaahdid tusaalaan kuu soo qaadanaya imika markaad tidhaahdid ina caliyan jaalisun mee musnadku ina caliyan jaalisun waa jaaliska dambe khabarkaas ayaa musnada ismullahna waa ina oo kalun weeyaan ismullah laadii iminka aynu ka soo hadlaynay oo dee musnadku wuxuu noqonayaa khabarka walmafcuulu haani ka lixaad ee musnadkii waa mafcuulu haaniga lidanna ayuu u ahaaday iyo wa akhawaatihaa akhawaadkeed danna iyo akhawaadkeed buuna u ahaaday mafcuulu haaniga danni iyo akhawaadkeed ma garanaysaa saw danni iyo akhawaadkeed laba mafcuul mayna qaadan jirin labadaa mafcuulay qaadan jireen ayaynu isagana qaadanaynaa ayaa mafcuulka haaniga ah ayaynu ka dhigaynaa musnad markaad tidhaahdo tusaale ahaan oo kale markaad tidhaahdo danantu caliyan daaxikan waxaan u maleeyey cali nin qoslaya mafcuulu haanigu me waa daaxig weeyaan haddaba daaxigaa mafcuulu haaniga ah daaxiga ayaa musnad noqonaya waa mafcuulu haanigii ka toddobaad walmafcuulu haalis waa mafcuulu haaliska ka toddobaad mafcuulka saddexaad oo liaraa iyo akhawaadkeeda u ahaaday